munaasabad dhaqan oo sannadla ah taasi oo ka dhacday gobolka horumad ee dalka etoobiya ayaa axaddii shalay dhibaato badani ay ka timid munaasabaddan oo boqolaal kun oo qof ay yimaadeen ayaa dhibtani ka dhalatay kadib markii booliisku riday rasaas dignina iyo qiiqa ilmada keena dadkan ayaa erayo dowladda ka soo horjeeda ku dhawaaqayey qiiqii ilmada ayaa cabsi dhaliyey arrintaasi oo keentay in dadkii ay isbuurtaan meesha ay wax ka dhaceen waa deegaanka bishoftu oo afartan kilomitir koonfur bari ka xiga magaalada adhisabaaba saraakiil deegaanka jooga ayaa sheegay in labiyo konton qof ay dhinteen hase yeeshee dad goobjooga ayaa v o a u sheegay in dhimashadu ay ugu yaraan boqol qof gaadhayso dad goobjooga ayaa sheegay in dadkii joogay munaasabaddan oo loo yaqaano irija ay ka cadhoodeen hadal ujeediyey oday dhaqameed oromo ah oo lagu magacaabo abagaddaa dadka ayaa sidoo kale diidanaa calanka etoobiya oo goobtii khudbadda laga akhriyey sudhnaa koox dhallinyara ayaa ku xoomay goobtii khudbadda iskuna dayey inay calanka siibaan hase yeeshee ciidanka ammaanka ayaa garaacis ku bilaabay askarta ayaa qiiqa ilmada keena buufiyey arrintaasi oo keentay in dadkii ay cabsi la kala cararaan mid ka mida dadkii goobjoogga ahaa ayaa v o a u sheegay in munaasabadda ariija uu toban sano ka qayb gelayay hase yeeshee sannadkan ay xiisad badani jirtay waxa uu sheegay in booliis tiro badan uu magaalada hareereeyey dadka ayaa ku qaylinayay ma doonayno iyagoo ka hadlaya dowladda hadda xilka haysa waxay sheegeen inay doonayaan maamul u gaara goobjooga magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in intii munaasabaddu socotay ay dayuurada helikobtar ah ay dulhay haabayeen harada bishoftu arrintaas oo xiisadda sii badisay hadal telefishinka dowladda laga sii daayay ayaa ra'iisul wasaaraha etoobiya xayla maryam desaaleyn uu ku sheegay in dad goobta joogay ay si ula kaca qas u abuureen ra'iisul wasaare desaalen waxa uu diiday in xoogagga dowladdu ay rasaas noolnool adeegsadeen waxau yidhi tani waa xaalad muruga leh dowladdu waxay tacsi tiiraanya leh u diraysaa kuwii naftooda ku waayey intii munaasabaddu socotay waxaan jeclahay buu yidhi inaan arrintaasi gaadhsiiyo dadkii laga baxay iyo dadka reer etoobiya dhammaantood master desalen waxa uu intaasi ku daray in wax laga murugoodo ay tahay in dadkii qaskan mas-uulka ka ahaa ay ku shaqaynayeen wax dhaqanka oromada ka baxsan islamarkaasna ay xushmadarre ku yihiin dadka oromada tirada dhimashada ayaa waxa sii kordhiyey goobta ay munaasabaddu ka socotay oo degaandeg ahayd islamarkaasna gudad lahayd fideyo laga soo duubay ayaa lagu arkayay dadkii oo godad ku dhacaya dadka arrintan dusha ka eegaya ayaa sheegay inay tiradu sii badan karto qof joogay cisbitaalka debrezet oo goobta ka ag dhowaa ayaa wixii uu arkay ku tilmaamay arrin naxdin leh qofkaasi waxa uu sheegay in qaar ka mid a dhaawacyada yimid ay geysteen ciidamada ammaanku goobjoogahan ayaa v o a u sheegay in qolalkii cisbitaalka iyo toondhooyin meesha laga dhisayba ay buuxdhaafiyeen dadkii dhaawaca ahaa waxa uu sheegay in dhaawaca qaarkii ay qarka u saarnaayeen inay dhintaan waxa uu sheegay in qaar kale la daweynaya hase yeeshee aanu filaynin inay sii noolaanayaan ilaa sannadkii hore xiisada meel sare gaadhay ayaa ka dhacayay gobolka horomada dadka gobolkaas ayaa waxaa ka cadhaysiyey qorshe bishii nofembar ay dowladdu ku doonaysay inay ku ballaadhiso xadka magaalada adhisababa kaasi oo qaatay dhulbeereed iyo qaybo ka mida gobolka horumada qaar ka mida madaxda gobolka ayaa doonaya ismaamul awood dheeraada leh intii munaasabadii shalay ay socotay dadku waxay ku qaylinayeen ha dhaco wayaanuhu kadib markii qaar dibadbaxayaasha ka midihii ay mikrofoonkii boobeen wayaane waa erey gudaha laga isticmaalo oo loogu yeedho xisbiga talada dalka etoobiya hadda haya